wasaaradda haweenka iyo xuquuqlaysaanka maamulka hirshabeelle ayaa wada qorshe markii ugu horeysa laga hirgelinayo deegaanada hirshabeelle kaasi oo lagu ilaalinayo burburka qoyska waxaana dhici doona kulamo lagu qaban doono magaalooyinka jowhar iyo beledweyne oo ka kala tirsan shabeellada dhexe iyo hiiraan si qoysaska soomaaliyeed loo fahamsiiyo muhiimada guriga uu leeyahay in la daryeelo qoyska si wax badan aan kaga ogaano waxaa sababa ama keena burburka qoyska waxaan wax ka weydiiyey saalim xaaji mustof oo ah aabba leh qoys dhammaystiran islamarkaana ku nool magaaladan jowhar wanaagsanaad maashaallah oo rasuulka alai sal noo sheegay iyadana waa diini laakiinse aabihii ayaa lagu ixtiraama oo ulul amarka guriga laga dhigay waana tii rasuulka u dhahay raaci ayaa laga dhigay waxaan raaci lagaaga dhigay qoyskaada iyo ehelkaada lagaaga dhigay marka taasaan leeyahay marka raacigaas saas kuna laas isfahamka haddii uu jiri waayo labadaas qofoodba guri inay kawada taliyaan ay timaado aadaa mahadsantahay marka hore kow waxaan leeyahay horta waa in horta dadka ay diinta fahmaan kow oo qoraalka diinta dugsi soo baxo qur-aanka la baro haddii baran xaaska ninka markuu guursa inuu xaaska qur-aanka baro kow waa inuu asaga qur-aanka yaqaano xaaskiisa bari karo ku dadaali karo hadda waxaa jirta soomaali burburka soo noogu dhacba waa gurkiin wuxuu noqday wax fudeed waxaan noo keenaa burburkaas oo dadkii ehelkii dhibaabaadiya qur-aan lagu baranaya diin lagu soo baranaya laba kasoo tag waxbarashadii haddana ee dowladda maxamed siyaad bare hadda aniga aan waa yaray hooyada iyo iyo iyo walaaleed waxbarashada waxay kusoo dhigteen voluntary oo dhaca maalin isku dowladda bixinaysa waxbarashada iskuulka laga dhigana ilaa heer jaamacadeedna waxay ahayd qof wax fahma qof kadoo wax fahmo ama diinta qur-aanka ha noqoto ama ha noqoto mid oo caadiga maadiga qofka oo noloshii maaliyeedkiisa ku noolaanayo qof aqoon la noqonaa waxyaabihii dhibayay oo qoyskaas oo ku burbur lahayna meeshaas ay ku baabilaan laas hadda waxaa dhacday qofaan diintina aqoonin oo ku dhashay le oo diinta islaamka le oo diinta islaamka u dhashay le la dhahay oo diinta baranin ama macalingeeda fahmin ayaa gabadhii guursanaya asigi maxuu wax baraabo barashada diinta masii baraayo marka iska horimaadka wuxuu ka imaanaa iskoolkii oo waxbarasho laga heysan iyo diintii kool lasoo bara marka waxaa leedahay qofkii laba qofood ismaamul karaa marka waa laba qofood isku faacabo dhinaca kale sacadiyo maxamed nuur oo ah wasiir dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqlaysaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa sheegtay in wasaaraddeedu ay wado qorshe lagu soo abjarayo fikradaha keena burburka qoyska islamarkaana shaqaabuur ay u sameyn doonto qaar ka mid a qoyska
ahmid weynayna leedahay horumarinta qoyska soomaaliyeed qoys walba haddii horumarkiisa iyo maaragtay ka ilaalinta tacadiyada aan ka wada shaqayno waxay noqonaysaa qoys maaragtay nabadgalo ama la mid noqdo adduunka naftaoo kale inay ka qayb qaataan taas ayaan ahmid weyn xooga u saarnaa waxaa lagu yarayn karaa in iskaashi laga helo musaaradaha shaqooyin ay isaga xiran yihiin ayaa jirto haddii dhalinyarada shaqa abuur loo helo ay shaqaystaan oo hirshabeelle aan ku dadaalno in dhalinyarada shaqa loo abuuro waxaa yaraanayo budaxirka qoyska mar walba nolosha marka waxay ku xiran tahay dhaqaala waa markii ugu horeysay wasaaradda haweenka iyo xuqulaysaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ay balan qaado inay qaban doonto kulamo iyo qorshayaal hor leh taa oo lagu xoojinayo inaysan marnaba aysan burburin qoyska soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada hirshabeelle barnaamijkan ayaa ah mid ku cusub geyga soomaalida laakiin wuxuu wax badan ka tari doonaa haddii uu hirgalo dhammaystirka iyo rajada qoysas badan oo soomaaliyeeda